أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الشرط العاشر ترك الكلام فتبدل بالنطق حرفين أو حرف مفهم أو ممدود ولو بتنحنح وإكراه وضحك وبكاء وأنين ونفخ من الفم أو الفم قال الشيخ رحمه الله تعالى الشرد شردقا شردقا سؤال العاشر طبنات ترك الكلام هذا الكتغيدي سيو شروط صلاة شردقا طبنات وحكمه shardiga tobanaad waa in hadalka laga tago oo qofka tukanaya waa inuusan hadlin haddee hadalka la sheegayo waxaa weeye kalaaminaas wey waa in dad hadalkoodii oo dhan qofku uusan ku hadlin ilaa salaadda dikrigeeda iyo ducadaas iyo waxyaalaha salaadda lagu jideeyey mooye oo adkaartii iyo ducihii ah wax kale qofku waa inuu ka fogaado waa likhabari muslim xadiiska imaamu muslima u deliil ah oo saxaabadu waxay yidhaaheen kunnaa natakalamu fi salaad waxaanu ahaan jirnay inaan salaadda ku dhex hadalno xataa nasalat ilaa aayaddan oo ay ka soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay dartii u istaaga salaadda qaanitiina xalatiin kuwa ilaahay addeecsan fa umirnaa markaasaa waxaa nala amray yidhaaheen saxaabadii bisukuut inaan aamusno wa nuhiinaa cani ilkalaam waxaana nala ka reebay inaan salaaddii ku dhex hadalno xadiiskaa marka imaamu muslim fii saxiixi wuxuu tilmaami in nebigu uu nahiyey sala allahu calayh wasalam salaadda in lagu dhex hadlo wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaleo xadiiska u sugnaaday waxaa ku sugnaa inna haadihi salaata salaadan laa yaslixu fiihaa salaada dhexdeeda uma suubano shay-un min kalaami innaas wax hadalka dadkood ka mid ah in salaadan lagu dhex hadlo uma habboon uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam fatabdulu salaaddu waxay ku burtaa binudqi xarfayn laba xaraf ku dhawaaqidoodii salaaddu waa ku buri laba xaraf qofku hadduu ku dhawaaqo wa in lam yufhimaa labadaas xaraf xataa yaysan wax macno ah aysan fahamsiin oo wax macnaaba yaysan lahaan hadday doonaan tusaale ahaan qofkii asagoo salaaddii ku jira wuxuu yidhi kha daal kha iyo daal kha da uu yidhi kha da wax macnaa ma leh kha da laakiin waa laba xaraf laba xaraf maadaama uu ku dhawaaqay qofka salaadiisii waa burtay aw amase xarfinay ku buri hal xaraf hal xaraf qofku hadduu ku dhawaaqo way ku buri xarafkaasoo mufhimin ee macno fahamsiinay waa hal xaraf laakiin halkaas xaraf ulajeedo iyo macno ayuu ku fahamsiina maxaa ka mid ah naxw qi oo kale qi waa hal xaraf laakiin waa hal xaraf oo ah ficil dhanu waa ficil dhan oo la yidhaaho ficlul amri wuxuu ka yimid waqaa wuu ilaaliyey yaqii wuu ilaalin doonaa qi adigu ilaali marka hal xaraf oo ficil amar noqday weyo macnuu ku fahamsiin waci waxaa xafid waxaas ilaali oo xifdi wacaa iyo ci ciw aw amase li uy li uy weliya waxbuu tawaliyey yeli wuu tawalinaa li arrinkaas madax ka noqo oo tawali waa ficil amarw marka waa hal xaraf oo macno fahamsiinayo xuruuftaas oo dhan aw amase da wuxuu yidhi da u da waia iyo dau da waxaa ku joogsadow waia iyo dau da da waxaa ku istaag oo ku joogso waa hal xaraf oo macno fahamsiinayo hal xaraf oo macno fahamsiinayo hadduu qofku uu ku dhawaaqana salaadiisii way burtay aw amase mamduudin xarfin xaraf ayuu ku dhawaaqay xarafkaasoo mamduudin ee la taagay ama hal xarafuu ku dhawaaqay laakiin waa xaraf uu mad u yeelay oo u taagayo wain lam yufhim yuusanba macno fahamsiin hadduu doono oo tusaale ahaan xarafkii kha markuu ku dhawaaqayay kha'diiyuu mad u yeelay xarfilmad khaa u yii xarfilmad markii la yidhaha luqa alcarabiya waxaa loo yaqaan saddex saddex xaraf ayaa xarfulmad la yidhaha waa in xarfulmad marka lagu leeyahay waa alalifu waalyaau waalwaaw saddexdaas waxaa la yidhaha xuruufulmad marka xarafu intuu ku dhawaaqay uu saddexdii xaraf oo xuruufulmadka ahayd oo aliftii iyo waawdii iyo yadii mid ka mid a uu la xidhiiriyey maalan kha'dii muxuu la xidhiiriyey xaraf xuruufulmadka ka mida alif waa maday khaa ama khuu uu yidhi xuruufulmad oo waawuu la xidhiiriyey ama khii uu yidhi xarfulmad oo ya uu la xidhiiriyey wadalad leanna waxaa weye madku muxuu ka dhigan yahay almaddu bimansilati xarfin haanin xarafka haddaad maddo fakaannamaa u adigoo ku dhawaaqay laba xaraf laba xarafuu noqonaa haddii xarfulmad lala xidhiiriyo id ilmaddu alifun oo waawun ow yaa faalmamduudu fi lxaqiiqati xarfaani xarafka haddii la mado oo mad la saaro xaqiiqada muxuu noqonaa laba xaraf walow bitanaxnuxin walow xasala haba xasilo alkalaamu hadalkii bitanaxnuxin tanaxnux haba ku xasilo hadalkii oo maalan qofku markuu waxbaa dhuuntan ayuu wax uga dhegeen ama hadalkiiuu ku mergeday markaasuu uu yidhi oo kale exdaa uu leeyahay laba xarafaa ka soo ifbaxay isagoo ex dhahayo hadalka furo isdhahayo oo hadalkiiya ku dhego hadalka furo ayuu isdhahayo xabeeb iyo waxbaa qabtay xabeebtii hadalka furo asagoo isdhahayay exdii isagoo dhahayo laba xarafaa ka soo booday oo la yaqaan haddii laba xaraf ay ka soo boodaan ama hal xaraf oo macno fahamsiiye uu ka soo dhex baxo ceex markuu leeyahay salaaddii way burtay way ku burtay wa ikraahin wa ikraahin walow biikraahin qasabba ha noqdo hadalkaa uu ku dhawaaqay qasabba ha noqdo ama waa lagu qasbayo waxaa la yidhi hadal oo salaadda ku dhex hadal ama waa lagu dila salaadda ku dhex hadal haddii kale waa lagu dilayaa saasuu marka salaaddii ugu dhex hadlay salaaddii waa ka burtay ma dhahayo dee aniga waa lay qasbay iyo cudurdaar ma noqonayso wadaxikin qosolba ha ku xasilo kalaamka waa qoslay oo salaaddiiuu ku dhex qoslay salaaddii asagoo ku dhex qoslaya laba xarafaa ka soo ifbaxay qosolkii uu qoslayay laba xarafaa ka soo ifbaxay salaaddii waa burtay wa bukaa-in ooyinba ha ku xasilo hadalkii ama wuu ooyeyo salaaddii ku dhex ooyey walow xataa ooyintaasba ha noqoto ooyin qofka uu ka keenay khushuuc oo markuu salaaddii qur-aankii ku aqrinayay ayuu ku khushuucay salaaddii ku khushuucay qur-aankii uu aqrinayay markaasuu sidaa u ooyey ooyintii ilaahay dartii u ooyayey laba xarafaa ka soo dhex baxay salaaddii waa burtay ma la dhahayo qofkani qof khushuucsan oo ahaa saasay ahayd ma jirto walow khushuucba ha noqdo ooyin oo ha noqoto walow lilaakhira ooyin aakhira xasuusteeda qofkuu ooyanayo khushuuc haba noqoto hadday doonto waaniininba ha ku xasilo haaritaankii haaritaankii hadal caadiya ma uusan hadline isagoo haarayo sida qof aniinka waxaa la yidhaha qofku markuu xanuunsanayo codka uu samaynayaa la yidhaha aniin oo kale qofku markuu xanuunka hayo da uu leeyahay ihdaas hadduu yidhaaho ihdaas waa la fiirin waa la miisaami laba xaraf hadday ka soo ifbaxeen salaaddii waa burtay wa nafkinba haba ku xasilo hadalku afuufid min alfami afkii uu ka afuufay ama afkii uu afuufayey waxbuu afuufay asoo salaaddii ku jira afuufiddiiha waxaa ka soo ifbaxay laba xaraf laba xarafaa laga fahmay laba xaraf haddiiba afuufiddiisa ay ka dhasheen salaaddii waa burtay awil anfi ama sanka xaggiisa uu wax ka afuufay afkii wax kama afuufina sanka isagoo wax ka afuufaya ayaa laba xaraf ka dhasheen salaaddii waa ebir waa bataladii kamaa qaalahu jamaacatu min almuta'akhiriin sida jamaaco oo culimmadii dambe ka mida ay yidhaaheen laakiin yabcidu tasawuruhu laakiin waxaa baciid ah in la miihaaliyo oo la suureeyo laba xaraf oo sanka ka soo ifbaxay sanku qofku wax ka afuufaya afkii intuu isku qabtay sankuu afuufay sanka neeftaas ka soo baxaysa in laba xaraf laga fahmo sankii waa wax caqliga ka fogay baciid ha noqoto lacalla hadday dhacdo lacalla waxaa kitaabku ka hadlay waxaa weeye lacalla hadday dhacdo laakiin waa baciid san in laba xaraf yacni laga fahmo ama laba xaraf sanku yani afuufkiisii ay ka soo daahiraan wa yucdaru shaksiga waxaa loogu cudur daaraa halkan sheekhu wuxuu ka gudageli maadaama la yidhi kalaam looma ogola hadal oo salaaddu way ku buri walow hal xaraf ba allah ka dhigo oo macno fahamsiinay ama laba xaraf salaaddii waa ku buri maadaama sheekhu uu soo sheegay hadallo waxaa jira oo salaaddu aysan ku burayn oo hadal bini aadam intuu qofku ku hadlay salaaddiina aysan ka burayn ayaa jira masaa'ilkaasuu bilaabay sheekhu wayucdaru shaksiga waxaa loogu cudur daaraa fii yasiiri اlkalaami hadalka yar hadal yaruu ku hadlay kalkelimatayn wa halaaث laba eray ama saddex eray ayuu ku hadlay waa loo cudur daari in sabaqa lisaanuhu carabkiisu hadduu u hormaray oo carabku uga soo fakaday in sabaqa lisaanuhu carabkiisu hadduu u hormaray hadalkaas aw nasiya ama uu halmaamay annahu fi salaad inuu salaad ku dhex jiro ayuu is-iloobay masaa'ilkaasoo kale waa hadlay salaaddiina ma ka burayso uu hadlay qofkii hadal bini aadamu ku hadlay salaaddiina ma ka burayso maxaa weeye yacni qofka masalada ugu horreysa waxaa weeye hadalkii waa ka soo fakaday ma u qasdaynin ma u qasdaynin qof yacni wuxuu arkay uun isagoo sidii qof meesha maraya oo kale war meesha horteeda maxaad u mari kabacdii u xasuustay inuu salaad ku jiro waa soo fakaday yacni hadalkii ayaa ka soo fakaday amase wuxuu ishalmaamay inuu salaad ku dhex jiro markaasuu hadlay hadalkaas marka waxaa la fiirinaa ma hadal badanuu ku hadlay qofkan ishalmaamay mise hadal yaruu ku hadlay hadduu hadal yar ku hadlay salaaddii ka buri mayso amaa hadduu ishalmaamay laakiin hadalkii uu badan yahay salaaddii waa ka buri kalaam kaiirba hadduu yahay ma loogu cudur daaraayo halmaan ow amase jahila masalada saddexaad oo hadalka aan salaadda ku burayn jahila qofkii wuxuu jaahil ka noqday altaxriima xaaraam yeeliddii in hadalkaas diintu ay xarimtay oo salaada lagu dhex hadlo inay xaaraam tahay maba ogeyn jaahilu ka ahaa walxaalu jaahil ka ahaa huwa shaksigu qariibu cahdin wakhtigiisa uu ku dhowaa bilislaami islaamnimada uu wakhtigiisu ku dhowaa masaladan kale oo iyadana qofku hadduu hadlo oo salaaddii uu ku dhex hadlo loo cafinayo waxaa ka mid ah qofkii waa qof goordhow soo islaamay gaal uu ahaan jiray diintuu mardhow soo galay markaasuu maba ogeynba wuxuu islahaa salaadda waa lagu dhex hadli karaa markaasuu salaaddii isaga dhex hadlay waa laisaga cudur daaray leanna qofkani waxaa weeye tacaaliimtii islaamka iyo diintii masaa'ilkii diinta waxba ma yaqaano oo qof mardhow soo islaamay waa loo cafin qofkaa isagana ow amase man shaksigu shaksigaasoo nasha'a barbaaray bibaadiyatin baadiye ku soo barbaaray baadiyadaasoo baciidatin can ilculamaa culimmada ka fog ama qofku qof diinta yacni gaal ahaay oo mardhow soo islaamay ma ahane waa qof meel baadiyaha ee culimmada ka fog qof ku soo barbaaray maba maqlinba weligii kalaamaa salaaddu ku burtaa iyo hadalaa salaaddu ku burtaa weligii ma uusan maqlin qofkaa isagana waa loo cudur daaray labadaas qof ayaa loogu cudur daaraa jaahilnimo darteed hadday salaaddii ugu dhex hadlaan waa qof qariibu cahdin bilislaam ahaa oo islaamnimada ay ku cusub tahay oo mardhow soo islaamay iyo qof ku soo barbaaray meel baadiyaha ee culimmada ka fog amaa qof maalan magaalada muqdisho oo kale jooga hadduu salaaddii ku dhex hadlo oo uu yidhaaho ma aanan ogeyn oo waxaan u malaynaya in lagu dhex hadli karo salaadda ma loo cudur daaray leanna waxaa xujo ku noqonaysa intaas meel magaalo iyo culimo ayaad intaas dhex taagnayde maxaad masalada u baran weyse taasaa xujo ku noqonayso ow amase waxaa kaloo waxyaalaha hadalka loo cafiyo sharcigu u cafiye ka mida ow amase xasala ay xasala alkalaam alkalaam اlyasiir hadalkii yaraa wuxuu ku xasilay bikalabati daxikin qosolka ka qaalibnimadiisii aw hayrihi hayri kalabati الضaxik aw hayrihi hayri الضaxiki ama qosolka hayrkiis ka qaalib noqoshadiisii ayuu hadalkii yaraa uu ku xasilay ama waxaa ka mid a waxyaalaha laysugu cudur daarayo hadalka oo salaaddu aysan ku buraynin qosolaa qofkii ka soo fakaday mana u qasdaynin qosolka qosolkii markuu ka soo fakaday wax yaraa ka muuqday hadal yar laba xaraf saddex xaraf ayaa ka soo ifbaxay qosolkii uusan iska keenin oo ka soo fakaday waa macduuru salaaddii waa loo cudur daaray walaa yucdaru shaksiga looguma cudur daaro fil kalaami hadalkii cudurdaarkuma laho looguma cudur daaro hadalkaasoo alkaiiri ee faraha badnaa bihaadihi bisababi haadihi tan sababteeda looguma cudur daaro taasoo alacdaari ee cuduryaalka hadda aan soo marnay ah waxaan cudurdaar aan soo marnoon leenahay waa loo cudurdaari iyo yacni salaaddii kuma burayso qofku hadduu salaadda ku dhex hadlo waa haddii hadalku uu yahay hadal yasiir ah hadal yar hadduu yahay imise cudurdaaraan soo marnay waxaan soo marnay haddii yacni carabku uga dhaco waa loo cafin masale labaad waxaan soo marnay hadduu ishalmaamay inuu salaaddii ku jiro masale saddexaad waxaan soo marnay hadduu gaal ahaan jiray masale afaraad waxaan soo marray hadduu meel baadiye ah oo culimmada ka fog uu ka soo barbaaray ama qosolkiiga ka soo fakaday intaasoo acdaarahan soo marray oo qofka loogu cudur daarayo hadalku uusan salaada ka burayn laakiin hadalkaas loogu cudur daarayo waa hadalkee alyasiir waa hadalka yarw saasuu sheekhu wuxuu ku yidhi walaa yucdaru qofka laguma cudurdaaro fi اlkalaami اlkaiir hadal badan cudurdaar male bisababi haadihi اlacdaar cudurdaaryaalka aan soo marray sababteed hadduu hadal badan ku hadlo ma lagu cudurdaaray oo qofkii maalan gaalka ahaan jiroo mardhuu soo islaamay hadduu hadal badan intuu ku hadlo uu yidhaha ma aanan ogeynoo jaahilan ahaa ma loo cudur daaray wa yucdaru shaksiga waxaa loogu cudur daaraa fi tanaxnuxi tanaxnuxa waa loogu cudur daaraa tanaxnuxa waa qofka codkii uu ka xirmay oo dhahaya wey intuu codkii ka xirmay qofkaa tanaxnuxa waa loogu cudur daaraa litacaduri اlqiraa'ati liajli tacaduri اlqiraa'a qiraa'ada ku adkaashadeeda darteed ayaa lagu cudur daaray qiraa'adaasoo alwaajibati ee waajibka ahaa qofkii waajibkii yacni faatixadii waajibka ahayd oo ruknu min arkaani salaad ka mid ahayd ayuuba ku dhawaaqi waayey inuu codka furto uu yidhaa mooye faatixadiiuu akrin waayo codkiiyaa ku xirma markaasuu intuu isyiri codka furo oo intuu dhahayey laba xarafaa ka soo booday exdii uu dhahayey laba xarafaa ka soo booday waa macduur yani salaaddii ma ka burayso leanno qofkani exda uu dhahayey oo labada xaraf ay ka soo booday waajibuu ku xallinayo inuu waajib ku dhawaaqo ayuu xalkeeda ku jiray qofkaas oo kale waa loo cudur daari waxaa la mid ah qiraa'ada waajibka atashahud اlwaajib waa lamid tashahud اlwaajib waa la mid ataxiyaadkii waajibka ahaa waa la mid ataxiyaadkii oo rukn min arkaani salaad ka mida ayaa codkii ku dhegay oo ka xirnay oo ku dhawaaqi waayey ataxiyaadkii markaasuu yiri isagoo codkii furanaya ataxiyaadkii furanaya markaasaa laba xaraf ka soo boodeen exdii uu dhahayey waa loo cafin isagana oo loo cudur daari والتشhهد الواaجب وغayrihma min الواaجiبaaت الqowلية falaa تbdل الصaلاaة بالkaثيiri xiinaئidi للdaruuرة xataa xruuf badan hadduu ku hadlo markaa salaadu kuma burayso daruuraa jirta bkhilaafi تanaxnux qofku hadduu yidhaaho khilaafsan lisunati kaاljahri inuu suno furto oo u yihi waajib ka xirmay maahan suna ka xirantay oo sunadu maxay tahay salaadii kor uma qaadi karo yani faatixadii inuu kor u qaado suna ay ahayd waajib ma ahayd kor u qaadiddii ma samayn karo inuu yidhaaho mahane sunnuu ku furanayey waa ka burtay salaaddii haddii laba xarafba ay ka soo daahiraan exdii uu sunnada ku furanayo fa innahu yubdiluhaa waa burinaa salaaddii id laa daruurata ilayh wax daruuro ahoo hadda u geynaya inuu sunno cod u furto ma jiraan walow nadaqa shaksigu hadduu ku dhawaaqo binadmi qur'aanin qur'aanka tixdiisii hadduu ku dhawaaqo biqasdi tafhiimi bisababi qasdi tafhiim fahamsiinta ula jeedadeeda darteedna uu ugu dhawaaqo inuu qofka wax ku fahamsiiyuu doonayo aw amase adlaqa ama hadalkii waa iska idlaaqay oo falam yaqsid shay-an waxba ulama jeeday qur-aankii uu isaga dhawaaqay badalat salaatuhu shaksigaa salaadiisii way burtay oo ulajeedada laga leeyahay waxaa weye masaladan sheekhu wuxuu kuu sheegi qofkii wuxuu ku dhawaaqay aayad qur'aan ah laakiin aayaddaa qur'aanka markuu ku dhawaaqayay qur'aan ahaan ulama jeedine ulajeedo kalow ka lahaa qur'aan ahaan ulama jeedine ulajeedo kalow ka lahaa oo ulajeeddada u ka lahaa maxay tahay biqasdi tafhiim qofkan inuu wax ku fahamsiiyo wax ugu baaqo qur-aankan baaq iyo ku fahamsiinuu ula jeeday mooye qur-aannimoba ulama jeeda tusaale ahaan maxaa ka mid a qofaa isagoo salaadii ku jira albaabka loo soo gargaraacay albaabka garaaciddeeda macnaha waa qof idan weydiisanaya oo dhahaya ma soo galaa adigana ma hadli kartid oo salaadaad ku jirtaa soo gal ma dhihi kartid markaas wuxuu is yidhi aayad qur'aana soo qabo oo qofkan uu macno ku fahmo guriga soo gal uu ku fahmo markaasuu yidhi idkhuluuha bisalaamin aaminiin idkhuluuha bisalaamin aaminiin nabadgelyo ku soo gala adinkoo aamin ah marka qur-aanna way tahay xoogaa baaqna way tahayoo guriga soo gal camal ah oo ku jirtaa dee qur-aankaas marka ulajeeddada qofka uu u akhrinayaa la fiirinoo ulajeeddada aayaddan qur-aanka ugu dhawaaqay waa baaq guriga soo galay ula jeeda maan qur-aannimo ulama jeedo salaaddii waa ku burtay salaaddii way burtay leanna waxaa la fiirinayaa qasadkiisa qasadkiisa iyo ulajeedadiisa ayaa la fiirin waya ow amase wax fahamsiin ulama jeedine adlaqa ama waa iska idlaaqay waa iska idlaaqay maxaa loola jeedaa bimacnaa lam yaqsid shay-an qur-aankan uu aqrinayay idkhuluuha bisalaamin aaminiina markuu dhahayay wax ula jeedaa kalama hayn laa min alqur'aan walaa bitafhiim qur-aan akhrina isma lahayn qofkan wax ugu baaqna isma lahayn badalad salaatu masalada iyadana salaaddii waa buri hadduusan wax ula jeedaa uusan qur-aankii uusan ka lahayn waxaa la mida biqasdi tafhiimkan qofka hadduu fatxi doonayo oo imaamka inuu u furo imaamkii aayaddii ka istaagtay aayaddii marka wuxuu dooni ma'muumkani inuu u furo aayadda imaam ka istaagtay inuu u furuu doonayo ufuriddaas qofku hadduu ula jeedo wax ogeysiin iyo ubaaqid hadduu ula jeedo biqasdi lqur'aan uusan ula jeedin mas'aladeena la mid taha salaadda waa ka buri waa inuu ula jeedo qur'aan akhrintiis iyo inuu imaamka u furo labada macnoba waa inuu isku qabto ama qur'aan kaliya waa inuu u niyeysto ama hadduu baaq keligeed u niyeysto laa biqasdi lqur'aan waa ku buri salaaddii walaa tabdulu salaaddu kuma burto bidikri waadducaa dikri iyo duco kuma burto ducadaasoo bilaa khitaabin khidaab la-aan ah limakhluuqin makhluuqna aan lagula khidaabayn oo hayri الnabiyi nabiga kayrkiisa ah salى اllahu wasalam wbaaraka calayh qofka makhluuqu u duceeyey salaaddii dhexdiisii qof magaceedii intuu soo qaaday isagoon laakiin khidaab isticmaalayn adiga ereyga khidaabka ee kaafka iyo isagoon isticmaalayn iyo anta iyo damaa'ir اlkhidaab damiiryaalka loogu talagalay khidaabka isagoon adeegsanaynin ayuu qof salaaddii ku dhex xusay isagoo qofka u ducaynaya magaciisa maalan qof jaamic la yidhaha oo mushkila ku dhacday oo dhibaata ku dhacday adoo salaaddii tukanaya jaamicaad salaaddii ugu dhex ducaysa markaas waxaa tidhi allaahuma akshif kurbata jaamicin ilaahu kurbada jaamic ilaahu fayd allaahuma akshif kurbata jaamic allaahuma akshif kurbata jaamic ad ku celcelinaysa salaaddeed ku jirtaa ilahu ninka jaamic la yidhaha kurbadiisa fayd waa sax salaadaadii kuma burayso lanna qofkan makhluuqa salaaddii dhexdiisii waad ku magacaawday qof makhluuqa oon ilaahay ahayn nebi moxamedna aan ahayn sala allahu calayhi wasalam ayaa salaaddii dhexdeedii ku magacaawday laakiin khidaab ma aadan adeegsan haddaad khidaab adeegsan lahayd salaaddii waa kaa buri lahayd khidaabku maxaa ka mid a waxaa ka mid a adigoo tukanayaa qof agtaadii ku hindhisay markaasaad waxaa tidhi yarxamuka allaah allah ku naxari yarxamuka kaaftaasi maxay tahay waa kaafu lkhidaab adiga allah kuu naxariisto waa burtay salaaddii marba haddii salaada dhexdeeda qof makhluuqa aada adiga ku tidhaahid ood la khidaabtid makhluuqaasuna uusan ahayn nebiyullaahi moxamed uusan ahayn sala allahu calayhi wasalam waa kaa burtay salaadda laakiin nebiga sala allahu calayh wasalam salaadda dhexdeeda in lagula hadlo oo yacni lagula khidaabo oo khidaab loo isticmaalo arkaanta ataxiyaadkay ku jirtaa ataxiyaadka assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu assalaamu calayka macnaheedu maxay tahay nabadgelyo dushaada allah yeelo adiga nebiy llahi moxamedu salى اllahu calayh wasalam waraxmat اllaahi wabarakaatu ilahay naxariistiisii iyo barakaadkiisii adiga dushaada allah yeelo nebiy llahi moxamedu salى اllahu calayh wasalam salaada markaa nebiga salى اllahu calayh wasalam aa lagula khidaabiyo arkaantiiba ku jirtaa ataxiyaadkaaba lagula khidaabi nebiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh laakiin qof kaloo makhluuq ah salaaddii dhexdeeda in lagula khidaabo waa ka buri salaaddii waa ka buri haddaad la khidaabtid ama nabiga waa lala khidaabi sala allahu alayh wasalam haddii marka masalada sheekhu uu ka hadlaya waxaa weeye makhluuq haddaad salaaddii dhexdeedii ku dhex sheegto aan nabiga ahayn sala allahu alayh wasalam haddaadan la khidaabaynin salaadaadii saxiix wey allahuma makshif kurbata jaamic ilahu ninka jaamic la yidhaha kurbadiisa ilaahu fayd ayaa tihi salaadaadii saxiix wey oo dadka waa loogu ducayn karaa salaada dhexdeeda nebiga salى اllahu عalayhi wasalam cayaash ibnu rabiica iyo dadkii mustadcafiinta ahaa oo maka yacni lagu gumaysanayo dhibaatada maka gaalada ay ku hayeen salaada dhexdeedu magacyadooda intuu sheego uu salaada dhexdeeda ugu ducay jiray nebigu salى اllahu عalayh wasalam ilaahu dadka mustadcafiinta aha ee maka gumaysiga dhibaatada lagu hayo sida cayaash ibnu rabiica ilaahu kurbadeeda fayd uu nebigu dhihi jiray salى اllahu عalيه wasalam magacyadoodu ku dhex sheegi jiray salaada marka qof haddii magaca salaada lagu dhex sheego salaaddii ma burayso laakiin khidaabka waxa salaadda ku burayso walaa tabdulu bidikri sheegid kuma burto qof makhluuqa salaada dhexdeeda in lagu sheego iyo waducaa'i duco oo qof makhluuqa salaada dhexdeeda loogu duceeyo kuma burayso dikrigaas iyo ducadaasoo bilaa khidaab ah bishardi qofka inaadan yani la khidaabin adiga aadan dhehaynin walaa bitalafudi ku dhawaaqidna kuma burto salaada biqurbatin alla dhowaasho wax ilaahay loogu dhowaanayo uu qofkii ku dhawaaqay wax hadal ah laakiin hadalkii waa hadal ilaahay loogu dhowaanayo oo salaaddii dhexdeedii ku hadlay kama burayso maxaa ka mid a wadaalika kalcidqi xurayntii addoonkii uu xureeyey waannadri nadarkii oo kale wasadaqati sadaqa oo kale salaaddii dhexdeedii uu erey sadaqaa ku dhawaaqay walwasiya waa la mid dardaaran salaaddii dhexdeedii uu dardaaran ku dhex sameeyey ereyadaasoo dhan ma ku burayso leanna wax ilaahay jecel yahayo addoonkaagiyaad salaaddii ku dhex xuraysay oo maxaad leedahay actaqtu fulaanan liwajhi illaah addoonkayga jaamic la yidhaha actaqtu jaamican liwajhi illah salaadeed ku dhex jirtaa hebel jaamicin la yidhaha ilahay wejigiisaan u xoreyey dhar ilaahay inaan ajir ilaahay uga helo salaaddii waa saxiix leanna qofki waxa waa qurbo cidqiga ilaahay waa jecel yahay addoommadii xilligii hore oo wax la addoonsan jiray waxa laga hadlay xilligii hore addoommadii jiri jireen waxaa la mida nadarka nadarka isaguna waa la mid nadartu lilaahi asadaqa aw siyaama alaaثati ayaam ilahay waxaan ugu nadray saddex maalmood inaan ilaahay dartii u soomo salaaddeedna ku dhex jirtaa saddex maalmood inaan ilaahay u soomo ayaan ugu nadray calaya nadru llaahi an asuuma alaaثata ayaam ilaahay dushayda waxaa nadar ilaahay saddex maalmood inaan soomo salaaddiinu ku dhex jira oo nadarka ku dhex galay waa saxiix lannahu qurbow waa wax ilaahay uu jecel yahay subxaanahu watacaala walaa bitalafudi ku dhawaaqid salaada kuma burayso biqurbatin alla dhowaasho wax ilaahay loogu dhowaanayo uu ku dhawaaqay kalcidqi xoreyn addoonkiisii uu xoreeyey wanadri nadar uu salaadda dhexdeeda ku galay kuma burayso walaa bisukuuti aamusna salaada kuma burto aamuskaasoo addawiili ee dheer bilaa cudrin walow bilaa cudrin cudurdaar la-aanba ha u aamuso hadduu doono aamus dheerse xataa aamusku ha dheeraado xataa cudurdaar la-aanba ha noqdo aamus salaada kuma burto weligeed faatixadii markuu akhriyay oo iska aamuso shib iska taagan yahay waxba ma akhrinayo duco ma akhrinayo qur-aan ma akhrisanayo shib salaaddii ku dhexdeed mudduu ku aamusnaa toban daqiiqay ka badan markuu aamusan yahay ka bacdiyo qiraa'adii salaaddii arkaantii galay ma ku burayso walow xataa aamuskaasba haba noqdo cudurdaar la-aan wax kuu kallifay xataa yaysan jirin kuma burayso wayusana waxaa la sunneeyaa liman qof waxaa loo sunneeyaa qofkaasoo naabahu shay-un shay uu ku dhex asiibay fii salaatihi yaa loola jeedaa salaaddiisa dhexdiisa qofkii wax ku asiibeen waxaa loo sunneeyaa an yusabbix allaaha ilaahay inuu u tasbiixsado oo subxaana allah uu yidhaaho in kaana hadduu yahay almusalli qofka tukanaya rajulan nin hadduu yahay qofka tukanaya hadduu nin yahay oo salaaddii dhexdeeda waxuun ay ku soo darriyaan waxaa sunnaa subxaana allah inuu yidhaaho oo waxyaalaha salaadda la soo gudboonaaday dhexdeeda maxaa ka mid a qof indhoolo ah ayuu arkay oo dab kusii dhacaya ama god ku dhacaya subxaana allah uu leeyahay indhoolahaas u baaqiyo wuxuu rabaa yani godka inuu ka istaago ama dabka uu ku dhacayo ama imaamkii oo kale ayaa ragco shanaad u istaagay iyadoo duhur la tukanay ragco shanaad uu imaamkii u istaagay subxaana allah uu leeyahay marka imaamku rabaa inuu u baaqo yani khaladaad ku jirtaa fariiso camal ayay ka dhigantay waad khaldan tahay fariiso saasay ka dhigan subxaana allah saasuu leeyahay wa tusafiqa almara wa an tusafiqa almar'a haweenaydii inay garaacdo ayaa loo sunnayn bibadni kafin calaacasha baadinkeedii ay ku garaacdo calaa dahri ukhraa gacanta kale dhabarkeeda calaacasha kale dhabarkeeda inay ku garaacdo ayaa loo sunnayn haddii qofka tukanaya haweenay ay tahay oo sidaasoo kale indhoole ay doonayso inay u baaqdo oo dhibaato ku dhacayo ama imaamkii in maaragta ragco shanaad uu istaagay ay doonayso inay u baaqdo calaacashay waxay ku garaaci yacni caloosheeda calaacasha kale dhabarkeeda saan saan isugu garaaci saasay ku garaaci calaacashan caloosheeda iyo middan kale dhabarkeeda ay saa isugu garaaci waa baraarujin yacni imaamkii khaladuu ku jiraa ama maaragta qof indhoolahay u digi iyadoo salaaddii ku jirta ama laakiin bibadni alkafi bibadni اlukhraa waa xaaraantaas ama haweenaydu inay sida sacabka cayaarta caadiya isticmaasho oo labada calacalood baadinkoodii ay isku garaacdo taasi xaaraan weeye haddii sidaa ay samaysana oo iyadoo lacibka iyo cayaartaas suuraddeedii ah salaadda waaba ku buri taas nidaamka hadday samayso salaadda waaba ku buri markaa watusafiqa almar'atu haweenaydu inay garaacdo ayaa loo sunnayn bibadni kafin calaa casha caloosheeda calaa dahri ukhraa calaa casha kale dhabarkeeda inay ku garaacdo ayaa loo sunnayn lianna waxaa weeye xadiiskii nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa man naabahu shay-un fii salaatihi qofkii shay salaadiisa uu ku asiibo falyusabix ha tasbiixsado fainahu idaa sabaxa hadduu tasbiixsado ultufita ilayhi waa la milicsano qofku maxaa ka hallaabay ayaa la leeyahay wainama tasfiiqu sacabtumidduna linisaa'i dumarkii u sugnaatuu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh alxaadi cashar ashardu shardiga shardigaasu alxaadi cashar ee kuwiyo tobnaad tarku lafcaal afcaasha ka tegiddeedii way afcaashaasu alkahiirati ee fara badan qofka salaadda markuu tukanayo salaadda shuruuddeeda waxaa ka mid a inuu dhaqdhaqaaq fara badan uu iska ilaaliyo dhaqdhaqaaq badan inuu iska ilaaliyo waa shardi hadduu salaaddii dhexdeedii saddex goor oo isku xigta saddex goor oo isku xigta hadduu salaaddii dhexdeedii uu ku dhaqdhaqaaqo ama lugtii uu dhaqaajiyey ama gacantii uu dhaqaajiyey salaaddii dhexdeedii saddex goor oo mutawaali ah salaaddiisii badalad weyay burtay leanna waxaa weye dhaqdhaqaaqaas faraha badan wuxuu ka hor imaanaa maslaxaddii salaadda loo jideeyey oo ah in ilaahay lagu xasuusto iyo deganaashada iyo khushuuci iyo tadaruci wax ka hor imaanaya falow zaada hadduu ziyaadiyo almusalli qofka tukanaya rukuucan hadduu rukuuc dheeraada uu sameeyo rukuucii salaada lagu jiday mayo rukuuc kaloo dheeraada oo jeebkiisa ah ayuu ziyaadiyey aw hayrahu hayra rukuuc ama rukuuca hayrkiis hadduu ziyaadiyo min alarkaani arkaantii kale ah badalad salaaddii waa ka burtay in tacamadahu hadduu shaygaa zaa'idkaa u qasday kas hadduu zaa'idka u sameeyey waa ka burtay muxuu sameeyey qofkii rukuucu ziyaadiyey ragcadiiba waxaa laga doonayey hal rukuuc ragco kasta waxay leedahay hal rukuuc oo kale ah rukuuc labaad wuu soo foorarsaday wuu soo foorarsaday rukuuc labaad uu sameeyey kasuuna sidaa u yeelay salaaddii way ka burtay leanna waa mutalaacib qof ilaahay caabudaya ma ahane waa cayaar cayaar kas weeyo maskaxdiisi way joogtaa wuu og yahay rukuuc labaad inaan salaadan loogu talagelin iska rukuucay salaaddii waa ka burtay aw amase facala wuxuu sameeyey alaaata afcaalin dhaqdhaqaaqyaal saddex ah ayuu sameeyey dhaqdhaqaaqyaalkaas saddexda ah oo mutawaaliyatin oo xiriir ah saddex dhaqdhaqaaq oo xiriir buu sameeyey wadaalika alaai khudwaatin saddex tilaabo oo kale aw xakaatin ama saddex isxogid oo kale saddex goor oo xiriiruu isxogay isxogiddaasoo fii hayri اljarabi cadhada kayrkeed ah qof xanuunsanayo macduura oo cadho iyo ay dhibaata ay haysana ma ahan kasuu sidaa isugu xogay saddex tilaabo ayuu qaaday oo xiriir ah saddex tilaabo oo xiriira ayuu qaaday salaaddii waa burtay ama wuxuu sameeyey wuu isxogay isxogid oo saddexa oo xiriir uu sameeyey gacantii maalan madaxa madaxuu saa u qaaday oo iska xogay waa soo celiyey haddana waa xogay haddana waa xogay saddex isxogid oo xiriir hadduu sameeyey salaaddii way ka burtay waxaase shardiga fii hayri اljarabi cadho kayrkeed yacni isxogiddaasi waa inuusan ahayn qof dhibaataysan oo xanuunsanayo waa inuusan ahayn ama hadduu xanuunsanayo oo cadho iyo waxyaalinoo dee salaaddiiba khushuucii iyo wixii oo dhan qalbigiisa cadhadu ay mashquulisay imaa inuu xogo mooye inuu xogo mooye qalbigiisii oo dhanaa tegey oo mashquulsan waa isxogi markaa waana macduur qofkaas loo cudur daari salaaddii kama burayso aw amase wahaba wuu booday wahbatan bootin ama salaaddii asagoo ku dhex jira ayuu booday faaxishatan waxaad u soo qadari walaa takuunu alwahbatu bootinta salaadda lagu dhex samaynayo ma ahaato ilaa faaxisha waa sida sharxu kugu soo qadarayo ilaa inay fool xumaato mooye bootin salaadeed weligeed waa iska faaxish marka sifadan oo kale maxaa la yidhaha sifa kaashifa waa sifo layska ogyahaya sifa kaashifa la yidhaha bootintaasoo faaxishatan foolxun marka lagu leeyahay walaa takuunu alwahba bootin salaad lagu sameeyey ma ahaato ilaa faaxisha waa booday salaaddii dhexdeedii asagoo ku jiro booday waa ka burtay salaadda aw amase daraba wuxuu garaacay darbatan garaacid garaaciddaasoo mufridatan ee xadgudub ah hal maruu garaacid xoog leh oo shaygii wax ugu dhuftay badalad salaaddii waa burtay marba hadduu garaaciddaa uu sameeyey salaaddii dhexdeeda uu ku sameeyey waa ka burtay salaaddii sawaaun waxaa isku mid ah kaana shaksigu ha ahaado caamidan mid u kasaya dhaqdhaqaaqaas oon soo marnay aw amase naasiyan ama mid ishalmaamayba ha noqdo hadduu doono wixii ficil ahoo saddex ficiloo salaadda dhexdeed lagu sameeyo ama bootintan lagu samaynayo ama garaaca xadgudubka lagu samaynayo kas ha u sameeyo ama ha ishalmaamo waa isla mid walaa yaduru ma dhibo alficlu ficilka ficilkaasoo alqaliilu ee yar qofkii dhaqdhaqaaq wuu sameeyey laakiin dhaqdhaqaaq yarw alladii laysa bifaaxish dhaqdhaqaaq aan fool xumayn oo yarw sameeyey wa minhu waxaa ka mid a alkhudwataan laba gooruu tallaabsaday wa in itasacataa labada gooruu tallaabsanaya haba ballaartaa tallaabo dhaadheer laba gooroo tallaabo dhaadheerba ha sameeyo hadduu doono wallubsu lkhafiif salaaddii dhexdeedu wax ku labistay iyadoo dhaqdhaqaaquna uusan saddex gaarin dhaqdhaqaaqa isagoon saddex gaarin uu ku labistay wa fatxu kitaabin wa fahmu maa fiih kitaabuu kala furay salaaddii isagoo ku dhex jira markaasuu kitaabkii waxa ku dhex jira oo macaani ah ayuu fahmay ka buri mayso laakinahu makruuh laakiin ficilkaas khaliilkaa dhammaan waa karaahiyow walaa xarakaatun dhaqdhaqaaqyaalana salaaddii kuma burayso oo dhaqdhaqaaqyaalkaas salaaddu ma burinayaan dhaqdhaqaaqyaalkaas oo khafiifaatun ee fudud wa in ka hurad dhaqdhaqaaqyaalkaas haba fara bataan wa tawaalad haba xidhiirsadaan hadday doonaan oo muxuu la jeedaa sheekha masaladan ujeeddada waxaa weeye waa dhaqdhaqaaq yacni lagu tilmaami karo dhaqdhaqaaq basiidahoo waa xibin yar uu dhaqdhaqaajinayo maalan xibirtan yar maxaa ka mid a fartaas oo kale gacan ma nuuxin lugna ma nuuxin madaxiiyo saddex goor uu sidaa yaruu dhaqdhaqaajiyana ma ahan wax yaruu nuuxiyey oo xibnaha yararkaa sida fartii oo kale fartii oo kale tusbaxuu haystaa tusbaxiidu saa ugu dhaqdhaqaajiyey ama meeluu iska xoqayay xoqidiiu saanu yidhi waa fartaas keligeed kuma burayso salaada leanna waxaa weeye waa dhaqdhaqaaq waxaa la yidhaha xarakaad khafiifa wey waa acdaada xibnaha yararka la dhaqdhaqaajinayo salaadda kuma burayso wa in kauraad haba bato hadday doonto fartii dhowr goorba maantao dhanba farta saa boqol goorba saa ha yidhaah hadday doonto ama boqol goor hees xoqo ama boqol goor tusbax iyo wuxuu haystaa ku dhaqdhaqaajiyo kuma burayso ashardu shardiga wadaalika ka taxriiki alasaabici faraha dhaqdhaqaajintoodii oo kale kuma burayso ashardu shardiga shardigaas oo haaniya cashara ee labiyo tobnaad tarku lakli washurbi cunid iyo cabitaan ka tegiddeedii wey qofku salaadda intuu ku jiro waa inuu iska ilaaliyo inuu salaadda dhexdeeda wax ku cuno ama inuu wax ku cabo hadduu salaadda dhexdeeda wax ku cuno ama wax ku cabo haba yaraado haddii doono yacni salaaddii way ka buri imaa inuu ishalmaamay maahan xabad sisima hadduu ku laqo hal xaboo sisin ah sisintan caadiga macsarada laga sameeyo hal xaboo ka mida salaaddii dhexdeeda hadduu ku laqo eberu salaadda way ka burtay fa in akala hadduu cuno qaliilan aklan cunid cunidaas oo qaliilan yar naasiyan xaalu ishalmaamay waa ishalmaamay aw jaahilan xaaluu jaahil ka yahay bitaxriimihi taxriimi alakli ama cuniddaa xaaraam yeelideeda isagoo jaahil ka ah ayuu wax cunay wuxuuna waa wax yar lam tabdul salaaddii kama burayso qofkii salaaddii waxbuu ku dhex cunay laakiin waa wax yar wax yar cunid ah ayuu sameeyey laakiin wuu ishalmaamoo cudurdaaruu leeyahay salaaddii kama burayso ama waa qof jaahil ah laakiin jaahil marka la leeyahay waa labadii masalo jaahilka loo cudur daari jiray waa qof islaamnimada ku cusub ama ku soo barbaaray dhul baadiyaha ee culimmada ka fog kaasuu jaahilka uu sheekhu ula jeedo ashardu shardiga shardigaasoo ahaalita cashara saddexiyo tobnaad allaa yamdiya ruknun waa inuusan rugni soo tegin rugnigaasoo qowliyun ee hadal loo nisbeeyey oo lagu hadlayo sida faatixadii oo kale aw amase ruknun ficliyun ama rugni ficil loo nisbeeyey oo dhaqdhaqaaq ku xihan waa inuusan soo wareegin uusan soo tegin maca shaki ku shakinta micigeeda waa inuusan rugnigaasi la soo tegin fii niyati taxarumi xirashada niyadeedii uu ku shakisan yahay waa inuusan rugnigaas uusan soo tegin aw yaduula ama waa inuusan dheeraanin zamanu shaki shakiga zamankiisii waa inuusan dheeraanin ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye shardigan saddexiyo tobnaad wuxuu ula jeedaa sheekhu qofkii asagoo niyadii ku shakisan waa inuusan rugni ficila uusan samayn ama rugni qowliya uusan dhammaystirin isagoo niyadii ku shakisan oo niyadii maalan wuxuu ugu shakisan yahay tusaale ahaan duhur uu tukanay markaas wuxuu ku shakiyey ma waxaad niyeysatay salaadda aad tukanaysay inay waajib ahayd mise salaadda aad tukanaysay waxaad u niyeysatay sunno isagoo shakigii sidaa u walaacsan ayuu faatixadii dhammaystira walaaci isagoo ku jira ma sunaa niyeysatay ma waajibaa niyeysatay isagoo ku jira walaacaas faatixadii uu dhammeeyey salaaddii waa ka burtay rukni qowliya hadduuba dhammaystiray isagoo walaacsan oo niyadii ku walaacsan shanigeedii ama rukni ficliyuu sameeyey isagoo walaacsan rukuuc oo kale rukuucii oo kale uu dhammaystiray isagoo walaacsan oo niyadii ku shakisan maxaad niyeysatay ama waxaa dheeraaday shakiga yacni zamankiisii walow rugniyuusan soo wareegine muddo dheer uu niyada ku shakisnaa muddo dheer ayuu niyada ku shakisnaa salaaddii waa ka burtay marba haddii zamanka shakiguba uu dheeraaday ashardu shardiga shardigaasoo alraabica cashara ee toban iyo afraad anlaa yanwiya waa inuusan niyeysan qadca salaati salaadda goynteeda waa inuusan niyeysan hadduu qofku niyeysto salaaddii inuu ka baxo salaaddii inuu jaro oo u gooyo hadduu niyeysto waaba ka burtay assalaamu calaykum ma baahno assalaamu calaykum maba u baahno dadka qaar waxay samaynayaan waxay maalan niyeysanayaan inay salaaddii isaga baxaan shaki iyo waxbaa ku dhacay waxay leeyihiin waxbaa kaa khaldamay alla yidhaha salaaddii soo celi ama waxay xasuusanayaan inaysan weyse qabin ay xasuusanayaan salaaddii waa ku dhex jiraan assalaamu calaykum len assalaamu calaykum maxaa salaamo noqsataa salaadba kuma jirtin markaasuu leeya waxaan soo xasuustay inaanan weyse qabin salaam noqs lama baahno marba haddiiba qalbiga aad ka niyeysatay salaadda isaga bax oo goo bes assalaamu calaykum lama baahno salaada gooy yani sababaa kugu yimid asbaabta ka mida ma aadan weyse qabin ama waxbaa maaragtaahay tuug iyo waxbaa wax kaa qaadanaya ama xeradiia waxaa kaa soo galay ari beertiia ari uu kaa soo galo lagaa daaqahayo markaas assalaamu calaykum ma baahni haddaad ba niyeysatay inaad salaaddii ka baxdo saasayba salaaddii ku baaba'day salaaddiiba sidaasay ku baaba'day aw amase yataradada waa inuusan ku laalaaban uusan ku taradudin fii qadcihaa qadci salaad salaadda goynteedii waa inuusan ku laalaaban uusan ku shakin hadduu ku shakiyu is yidhaaho talow salaaddii ma wadaa mise waad ka baxdaa saasayba ku burtaba bimujarad hada shak shakigaas hadduuba yimid salaad kuma jirtid ma ka baxdaa ma dhammaystirtaa waa baxa tusaale ahaan qofkii asagoo meel ku tukanaya ayuu wuxuu arkay hortiisa weelkii raashinku ugu jiray isagoo neef ka cunaya ariya ayuu arkay markaasuu is yidhi war neefka ma ka ceshataa raashinka kaa cunayo u kaa dhammaystirayo ma ka ceshataa mise salaadaadaad iska wadataa mise hadday ku soo gashay biso waa dhammaatay neefka miyaad ka celisaa mise salaadaada iska dhammaystirataa haddii shakigaasuu yimid salaad maba ku jirtidba waxba assalaamu calaykum waxba ha ka dhihin salaad kuma jirtid الkhaamis ashardu shardiga shardigaas oo alkhaamisa cashara ee toban iyo shanaad cadamu tacliiqi qadcihaa salaada goynteeda ku xiriddeeda la-aanteeda bishayin shayna aan lagu xirin salaada goynteeda waa inuusan salaada goynteeda uusan shay ku xirin ama shardi uusan ku xirin hadduu salaada inuu ka baxo shardi uu ku xiro dee eberow salaaddii markaasayba burto maalan wuxuu is yidhi wuxuu yidhi qofkaa hadduu meesha aan ku tukanayo soo galo waaba ka baxaa salaadda saasuu niyeystay qof hebel hadduu meesha aan ku tukanayo soo galo salaaddii goynteydii muxuu ku xihay qof hebel soo geliddiisii ku xihay waa dhammaatay salaaddii waa salaaddii way ka way ka burtay marba hadduu sidaa yeestay walow haba noqdo shardiga uu samaynayo wax iska mustaxiilaba ha noqdo shuruudda uu gelayo waxaan dhici karinba haba noqoto haddaad salaaddii goynteedii shardi ku xirtay walow shardigu shardi mustaxiilaba ha noqdo salaaddii waa burtay shardiga mustaxiilka maxaa ka mid a maalan wuxuu yidhi yacni aniga haddii aan dhagax noqdo salaadda waa ka baxaa niyadu sidaa kale yihi dhagax haddaan saacaddaan noqdo salaaddaa lele waa inaan ka baxo eberow horta goynteydii wax ma ku xirtay waxay doonaan ha noqdaan wax mustaxiilaba ha noqdaan hadday doonaan wax macquula ha noqdaan ama mustaxiil ha noqdo wax uun ma ku xirtay salaadda inaad ka baxdo eber wey salaadda allah subxaana wa taala